Tuulada Foolfele ee duleed ka ah magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan Al-shabaab. Lama garanayo khasaaraha uu geystay dagaalkaas balse dagaalka ayaa ka bilowday kadib markii ciidamo ka tirsan Al-shabaab ay isku qabteen siko ay ka ururiyeen deegaano ka tirsan gobolka Baay. Dagaalka ayaa socday in ka badan saacad iyadoon la ogeyn khasaaraha dhabta ah. Maxamed Maxamuud Jiire oo ka tirsan saraakiisha ku sugan deegaanka Gaafduud ayaa mustaqbal uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen.
tuulada foolfayla oo kaga badan dhinaca galbeedka oo u jirto afartan kilomitr bay al-shabaab isku dagaaleen hoolihii muslimka ay kusoo aruuriyeen bay isku dagaaleen walal dadweynaha oo dhan waxaa kuu sheegi karaan oo ku xaqiijin karaan al-shabaab keligeeda ay isdagaaleen siday wax u gaareen aniga noo sheegi maayaan laakiin dadkii oo geerjiraha ah oo duurku ku jiray kala ahaad waay taleefanaha hadda noo soo dirayaan walal walal deegaanka oo hadda maanta la isku dagaalay beel baa degan beel beeshii ayada ahayd baryahanba waa is ugaarsan jirneen oo waa ka kala dhuumin jireen oo habeenkii bay guriga soo weerareen iyo meeshii geerjiraha marka qolo kale waxaa ugu timid dhinaca gasax dheer oo kasoo horjeedaan inay beel ahaan u qaataan zakawaadka kuwana way ka biidiideen siday noo sheegayaan wararka geerjiraha marka hogaa yaroo geelo ay aruuriyeenba maanta isku dagaaleen